dhaliisha maanta jirta oo puntland ka jirta salka ay ku fadhido inay caloolka nool noqoto in qofka xafiiska tagaana uu samri waayo kan la xukumaana uu naxdin la seexan waayo waxaa keenay xildhibaanada wey waxaan leenahay marka xildhibaanada iyo odayaasha waxaan u soo jeedinaynaa hadda ururaha furmay gobolladii oo dhan bay ka furmeen waa dhawaaqahayaan war waxaa la toosiyaan leenahay haddii halkaa ay dhaafto waxa xigaa waa jabhad jabhad baa furmaysa waa dhab jabhad baa furmaysa aan been ahayn haddaan laga qaban meesha ay ku socoto waxaan leenahay marka looma adkaysan karo looma adkaysan karo dowlad inay wax qaadato maaha an wax soo celinayn looma adkaysan karo dowlad magaceeda maaha xafiis loogu tagaa ayan jirin looma adkaysan karo dowlad caloolka noola looma adkaysan karo dowlad aan shacabka danaynahayn looma adkaysan karo dowlad u sheegta dadka maalin walba g b l g gu waddo uu dhisay iyo meel hay-adi raashin geysa iyo riig ay qoday dadka waxqabad uga dhigaysa iyaguna tuubo ku nuugayo looma adkaysan karo waxaan leenahay maanta kala guur weeye isimada nabadoonnada xildhibaanada la dooranahayo dalka maanta badbaaduu u baahan yahay meesha ay ku socoto hadday ku socotona waxaan caddaynaynaa waxa xigaa hadday u tallaabsato meesha hadda ay ku socoto in ururka jabhada bedelaysana waa caddaynaynaa intaasaan rabna inaan nidhaahno furitaan bay ahayd ragga kalaa odhanhaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
oo dastuur lagu doorto dadku dastuur doorto oo akhristay waxaa lagu tashaday in xisbiya la furo dadka tirakoob laga sameeyo registrration laga sameeyo waxaa moodaa saddexdii sano madaxweyne walba sanad inuu ku darsanahayo isagoon waxba qaban ugana dhammaanayso weli inay afduuban tahay ugu afduuban tahay gruub yar oo isku milmahaya oo xildhibaan laleeyahay lasoo sidii ku yimid waagii hore habka qabiilka ee xalka ku yimid iyo madaxweyne ay iyagu doorteen oo isku milmahaya iyo garsoorkii aan waxba qabanayn oon waxba ka qabanayn maxkamadda dastuurka aysan jirin oo dhatiri jirin in intaa ay sanadba sanad ku darsanayaan ilaana maantana meeshii ay taagan tahay maalin walbana kasii xumaanayso weli shacabkii xool uma aha oo ma helin codkiisii uu dastuur ama ku doorto maanta waxaan qabaa soomaalida kale oo koonfureed ama soomaalida kale aynu maanta haddaynu puntland sixi lahayn haddaynu inagu maanta aynu bilaabi lahayn oo muddada waayo aragnimada iyo dhaqaalaha iyo dalka xorta oo laga bilaabo gaalkac ilaa raas kun iyo shanta boqol ku dhow dadka jooga ayaa aaminsan yahay hal mabda oo puntland la yidhaahdo canshuur iyo dhaqaalana ay bixinayaan taa waxaa weeye inay dadku u baahnaan lahaayeen dowlad wanaaggii iyo axsaabtii iyo tartankii iyo horumarkii intaas waxaa weeye markaan ka hadalno dhaqaalaha aynu ka hadalno horta puntland ma jirtaa wax la yidhaahdo codhod madax bannaan oo dhaqaalaha muxuu ahaa ama cid ku xira ama cid ku qabta ama waayo dadka waxaa weeye wixii hadba dhaca oo corruptiona waa in loo sheego la boobo oo maxkamaduhu ay u caddeeyaan horta ma jiraa taa waxaan qabaa ma jiro taa waxaa weye marka dhaqaaluhu god buu ku socdaaye dadka looma hayo waxaad garanaysaa markaa u tagtid hay-adihii dowladda in la mushaahar ma qaadano waxaa muuqata in hay-adihii kale oo ama ahaa mataqaanaa sida ciidamadoo kale ama booliskii ama maxkamadii inna kule mushaar mushaar baan la shaqayn weyn korontadii baana la goostay biyihii baana laga goostay marka waa in laga fakeraa horta dhaqaalaha aynu bixinayna xagee ku shumayaa waxay la tahay haddii sidaa aynu ku soconno waxaa weeye waa waa waxaan noqonaynaa un wax tuugaa maayo wax kala noqon mayno waxaa weeye marka runta iyo cadaaladdu waxay ka digayaan dhaqaalaha in wax laga qabto dadka loo tashiilo meelihii loogu tago lagu baxsho wadanka horumarintiisa iyo amnigiisa in dhaqaalaha lagu waxeeyo arrimaha bulshada haddaan ka hadlo waa waxbarashada ayaana ku muhiimsan waxbarashadu maanta waxaad moodaa in meel kasta waxbarashada ka socota uu dadku nin iska leeyahay iyo gruub iska leeyihin macalimiina alxamdulilah waa waa barayaan dadka laakiin haddee yaa gelaya waxaa gelaya qofkii lacag haysta kumaankun baa maanta waxbarashada ka hartay oo aan lacag haysan waxaa loo baahan yahay puntland mushkuladda haysata in xal loo helo laguma sii nagaan karo sida tan puntland waa hanti dadkeedu leeyahay wey qof ma leh qofofna ma leh hanti urursiya waa hanti ummad ka dhaxaysa weeye cid aqbali doontoo dambe ma jirto waxay noqonaysaa in gadaanka layskula qabsado haddii alla idmo haddii qofof u qaataan siday rabaan inta ka yeelaan inay ku kibri karaanna maansaa waxay lahayd nin hore la hadlaysay oo kibrey Eh, adigaan awoodiya lahayn amar wax kaa qaata oo aan ilaaliya askari joogin agahaaga oo ummadda kuu cilqabtoo lagu eryoonahayo oo aan ilaah kuu turayn dhaqsaa la arki doona ay u adkayso eedahaad gashay dacwada lagugu soo ogo qofka maalin baa ilaahay maxkamad soo saaray ama ummadda soo saaraysa dadka reer puntland waxay noqdeen dad musuq maasuqa iyo cadaalad darrada ka qayb qaata waxaad arkaysaa maanta waxaa la leeyahy wasiir baa xilkii laga qaaday markaase waxay leeyihiin muxuu ku falaya haddii laga qaaday guryuu dhistay baabuur buu gatay lacag badan baa haystaa muxuu ku falaya mid kalea laga qaaday markaas waxay leeyahay ha laga qaado isna wax kama qabsan annaa wax nagama tarin waxay dhiiri gelinayaan musuqmaasuqi bay dhiiri gelinayaan meel inoo nool oo maanta inoo fayoobo ma jirto waxaa la yidhaha puntland waa hooyadii federaalka hadda puntland hooyadii musuqmaasuqna way noqotay waxaana magaca u keenay xukuumadaha puntland maaha dadka shacabka waxaa keenay madaxda puntland baa magaca usoo jeeday in la yidhahdo waa hooyadii musuqmaasuqa kuma faani kara waa hooyadii federaalka way tahay juhdi badan iyo dhaqaalo badan iyo dhiig badan bay gelisay in qarnimadii soomaaliyeed soo noqotay laakiin hooyadii musuq maasuqay noqotay waxaana kasbay magacaas madaxdii isaga dambeysay puntland ma kuwa sidaasi inay ku fakeraan inay ku rakaataan haddeer mar kalena kama filan karaan bulshada inay ku rakaataan waxaa la rakaadaa wixii istaahila inay ka fishaan waa inay ku rakaataan mansab oo maanta loogu sacabiyo maaha inay ku rakaataan kama istaahilaan bulshada ma hor imaan karaan waxaan odhan lahayn waa ceeb waa inay qajilaan ba dadku inay qajilaan wey in badanoo musharaxiinta ku jirto aan qajilayn baa jirta laftigooda waxaan is odhan lahayn dib ha isugu noqdeen waxyaabaa igu yaabka badnaa waxa weeye haween dhaweydaan dhallinyaro meel ku soo leexday dhalo ag dhooban oo waxaan dabcayna dhahda warorda waa maalmihii iskuulladu ay furhaayeen iyo malcaamoduhu ka dare inaan ka dareeriyo waxaa soo galay madaxda puntland oo khudbaynaysa markaasuu mid wuxuu leeyahy war universal noo wareeji noo wareeji ma rabna waxa kan inaan daawanay ama dhegaysana codkooda aad baan uga naxaanay arrintaas aad heerkaa inay gaaraan madaxda dalka xukunta oo dhallinyaradu ay heerkaa gaadha waa wax waa wax niyajad ku ah waxaan leeyahay marka waxaa fiican inaad dib isu eegtaan idinku is akhridaan madaxda saasaan leeyahay dib isu akhriya satadu waxay ahayd haddeer maraq digaaga keena kan dalka joogaa fuud ma lahayn waxaad maqlaysaa maraq digaaga kan dalka joogaa fuud ma lahayn bannaanka laga keenayo kalluun baa soomaaliya loo soo dhoofinaya canabooraa loo soo dhoofinaya ma ay ahayn inay waxaa keenaan fiiri wadamo kale warshadahooda la maalgeliyaa sibiriya laga soo guro wax allaala waxa wax lagu dhiso biyaha iyo ciiddaynu ku leenahay inagu wax kaloo aan ku leenayo dhagaxa ma jiro waxaan awoodi weyna warshada yaro masaabiirta samaysa in la sameeyo waxaan awoodi kari weynoo garan kari waayey inay warshad sibirka samay sameeyaanoo soomaaliya o dhan ay ka qaadato